يا فارسا عاف القعود منعما ورأى الجهاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غدا في ساحة الأبطال سيفا ملهما يمضي لسان الحال منه مسدد بالعزم ينطق في الورى مترنما إن ضج سكع من أراضي أمتي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal tebin gaar ah oo aan ku soo qaadanayno weerarka lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho iyo dhacdooyin ku xeeran arrinkaas waxaana inagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga ah alfurqaan
في ساحة الأبطال سيفا ملهما ما غرني إن قال منهم قائل إن المجاهد في البرية أجرما سأظل يا قومي أتوق لمقصدي حتى أنال به الشهادة مسلما جيش من الرحمن بورك خطوه منه الصليب قد انثنى واستسلما
waa hagaag ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fiidkii howlgal inqimaasiya ku galay hotel uswayl ee magaalada muqdisho haddaba xogihii ugu dambeeyey ee weerarka waxaa inooga warramaya maxamed cali aadan haye maxamed aad baad u mahadsantahay haashim abbaara tobanka ama afar saac oo fiidnimo oo xalay ah rag hubaysan oo ka tirsan guutada inqimaasiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar xookugal ah ku qaadeen hotelka s y l ee ku yaala magaalada muqdisho kaasoo hoy u ahaa madax iyo xubno sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka hoteelkan oo kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka ayaa waxaa weerarka lagu qaaday uu ku bilowday camaliyad nafurnimo ah waxaana xigay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gudaha u galay hadafka weerarka oo ahaa hotel s y l camaliyadda nafurnimada ah ee lagu daafuray weerarka ayaa waxa ay gallaafatay islamarkaana khasaare lixaad leh gaarsiisay ilaaladii hotelka s y l ee magaalada muqdisho markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha u galeen hoteelka waxa ay goobta ka bilaabeen toogasho wadareed ka dhan ah xubnihii kala duwanaa ee isugu jiray saraakiisha madaxda iyo askarta dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa marba marka ka dambeysa waxaa isa soo tarayay qabarka la xiriira howlgalka nafurnimada ah qabarka la xiriira howlgalkan culus ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka xoogan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotelka s y l ee magaalada muqdisho xildhibaan cusmaan dheere oo ka mida baarlamaanka dowladda federaalka ayaa ka mida xubnaha lagu dilay howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday hotel s y l xubno kale oo muhiim ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay weerarkaas waxaa ka mid ah farxaan jimcaale oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha ee dowladda federaalka sidoo kale xubnaha ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah faarax cabdi xasan oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka dowladda federaalka gudoomiye ku-xigeenka degmada hodan ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ku dhaawacmay howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan faarax oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo yaqaana haramcad ayaa sidoo kale ka mid ah dadka ay dhaawacyada culus ka soo gaareen howlgalka lagu qaaday hotel s y l cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ahaa xildhibaanada dowladda federaalka waxa uu isna ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay howlgalka ee war goordhow ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yiri howlgalkii ay ciidamada mujaahidiinta xalay fiidkii ka bilaabeen xarunta cadowga ee kaabiga ku haysa madaxtooyada riddada ee magaalada muqdisho waxa uu galay saacadii shan iyo tobanaad waxaa jira khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo cadowga ka soo gaaray howlgalka faahfaahin intaan ka badan dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu jira warka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana warkani ku saxiixnaa afhayeenka milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuumuscab howlgalka ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s y l ayaa banaanka soo dhigay fadeexadda ku dhacday dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo kuwo horay xelal uga soo qabtayba waxa ay eedeen culus u jeedinayeen laamaha kala duwan ee dowladda federaalka iyo xasan sheikh oo ah madaxweynahooda warar saaka soo baxayay waxa ay sheegayeen in aroornimadii hore xasan sheikh lagala cararay xarunta madaxtooyada islamarkaana la geeyey xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya bulshada reer muqdisho ayaa xalay saqdii dhexe ilaa iyo aroornimadii hore ee maanta waxa ay ka cabanayeen diyaarado daroon ah oo dul heehaabayay magaalada muqdisho kuwaasoo ka qayb qaadanayay howlgalka lagu qaaday s y l xalay ilaa iyo hadda dadku waxa ay si aad ah ugu maadaysanayeen xildhibaan xaadoole oo ka tirsan dowladda federaalka kaasoo laba maalmood ka hor sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aysan wax weerar ah oo saacado badan qaata aysan ka fulin karin magaalada muqdisho xaadoole ayaa waxa uu laba maalin ka hor yidhi sida tan waxaan soo marnay ognahay oon joogi jirnay oon joognay hoteelabada xala shalay casarkii toban saac la galay subaxaan afar saacna waagu waa ku jiraan lixnimaa bish magaaladan muqdisho ka jirtay shala mahaan daraaday ka jirtay hadda dhaway ka jirta hadda dhaway ka jirta waa isla ognahay maxay ka qabaan weli xabadii kasoo rido waaya maanta laakiin magaalada sidnamaan isbedela ku dhacay carwaa kaas ha yimaadinaa ka dhex dagaalamaan camal ragaala u taagan oo da- oo oo taagan oo dagaalamaya u malayn inay iska ahaat ragaa taagan ciidmaa taagan dowladdaa shaqaynaysa madaxweynaha ugu horeeyo waa la taagan yahay meesha waa la ilaalinaya amnigaa la sugaa ummadda
wuxuu wareerka taagan yahay ninkii lahaa abal hore waxaa la maqli jiray beri dhow beri dhow waxaa la maqli jiray muqdisho hoteel ku yaalaan niman galeen maxay ka haayaan lix nimoodaa ku jiraan asay sideed saacadood lix saacadood ka dagaal afar saacadooday ka dagaalamayaan biriga hee dhici mayso nimanaa diyaar u ahoo birig inay meel galaan ka dagaalama hadda xalay maxaa loo sameeyey ninka isaga ahaa casuumad gooniya lix nimoo sheegay afaraa loo soo diray afar saacadoodoo sheegay laba iyo toban saacadoodoo loogu dhigay ambalyo qofka marka yuu hadalkaa tegin markii la dhahayo sidaas oo kaleeto isku soo wada duuboo weli si rasmi ah looma oga khasaaraha baaxadda leh ee dowladda federaalka ku gaaray howlgalka inqimaasiga ah ee lagu qaaday s y l xoguhu ay iska soo dabadhacayaan wixii tafaasiil ah ee kusoo kordha dhagaystayaasheena waan usoo gudbin doonaa insha allah waa hagaag inqimaasiyiinta qaaday weerarka hotel s y l ee magaalada muqdisho ayaa bixiyey tafaasiil ku saabsan weerarka iyagoo diray fariimo muhiim ah oo ku socda dhinacyo kala duwan waxaana warbixintan ku eegaya salmaan axmed tobankii habeennimo oo qadarla habeenkii xalay ee jimcaha naftood horyaal ka tirsan guutada istishhaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo abaabulan ku qaaday mid ka mid a xarumaha aadka loo ilaaliyo hoygana oo ah saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ee dowladda federaalka kaasoo ku yaala kaabiga madaxtooyada villa soomaaliya laguna magacaabo hotel s y l ee magaalada muqdisho marka laga soo tago jugta qaraxyada iyo rasaasta xigtay oo diraysay fariin ah in howlgal uu ka socdo muqdisho haddana ma jirin tafaasiil rasmi oo ku aadan waxa socda ilaa markii dambe taliska ciidanka mujaahidiinta uu soo saaray bayaan horodhac ah oo lagu cilaaminayo in muqdisho ay martigelinayso weerar inqimaasiye ah tafaasiisha iyo xogaha ku saabsan weerarka hotel israel waxaa si aada loo helay markii idaacadda islaamiga al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta ay baahisay codadka inqimaasiyiinta saacadaha xiriirka ah howlgalka ka wada hotelka israel kani waa inqimaasi codkar ah oo ka tirsan guutida istishhaadiyiinta wuxuu khadka taleefanka ka soo galay gudaha hotelka israel isagoo muslimiinta ugu bishaareeyey waxa rasmiga ee halkaas ka socda tilmaamayna inay dhiigooda u bixinayaan difaaca diinta iyo ilaalinta karaamada haweenka muslimaadka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaan ku jirnaa hotel s y l waxaana muslimiinta ugu bishaareynana waxay tahay inaanu ku difaacayno dhiigga iyaga allah subxaana watacaala diintiisa iyo nafaha iyo cirdiga gabdhaha muslimaadka ah dhammaantoodbishaareysa dhiigga walaalihiin mujaahidiinta ah waxaana bilaawatay marka u horreysa camaliyadiisa ayaa ku lagu ku bilaabay ilahi subxana wataala ka ambaljaadiisa kadibna waxaa soo galay raggii inqamaasiyiinta ah allah subxaana watacaala dhiiggooda ugu dhawaanayey xalay ilaa iyo aroornimadii hore ee saaka oo jimco ah waxay ciidamada tuutaha kala duwan sita ee booloxuftada iyo kaamirada ka adag soo qaadeen toddoba weerar oo isku dayiyeen inay ku soo afjaraan weerarka laakiin waxaa si adag uga hortegay inqimaasiyiinta isdhaarsaday ee ribaadka kaga jira hotelka israel xalay ilaa hadda walaal waxay soo qaadeen toddoba mar oo weerar ah waxa ka dambeeyey shan saac ayay weerar soo bilaabeen wixii ka horreeyey waa wajibinay shan saac wixii ka dambeeyey weeraro badan ayna ugu soo qaadeen toddoba mar allah subxana watacaala dhibaaxada islaamka ayaa ka hortagay oo jibiyey mid ka mid a inqimaasiyiinta ayaa isagoo dagaalamaya xabadahana ay ka agshanqarayaan wuxuu si cad oo aan shaki ku jirin uga hadlay hadafka guud ee weerarka oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo maamulada wilaayaadka islaamiga
لهم لعل من تعود وحنا لنا يدور جورتك ايها المرتد وهذا كان وعمل له دفاع شريعه اسلامتي ولايات اسلاميه ما قرته الله سبحانه وتعالى يعني كما كان وحنا كنا ولا كاهر وصل جميع هذا الاسوء saacadba saacadda ka dambaysa waxaa nawaaxiga hotelka israel soo gaarayay ciidamo aad u badan oo ka tirsan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka laakiin mar kasta waxaa jilbaha u aasanayay mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah sida uu tilmaamayo inqimaasigan idinku soo maqan waxay ka hortageen oo ay jebiyeen kow iyo labaatan iskuday oo weerar xilliguna wuxuu ahaa baraqnimadii maanta murtadiinta labaatan iyo dhowr jeer waana soo weerartay banqaraasaa la keenay ayuuna wixii lasoo tababaray waa la keenay ilaahay baa jibi waa jibin alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay mataqaanaa satra ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa hotel swayel oo ku dheggan madaxtooyada gaaladuna way noo soo geli la'yihiin waxaan weerarnay nimankii ilaahyada isku sheegayey waxaa sidaas yidhi nafti hore ku sugan gudaha hotelka swayel oo warbaahinta islaamiga la hadlay isagoo tilmaamaya xildhibaanada dowladda federaalka ee sharci dejinta sheegtay dowladda waxaa ugu bishaareynaa hotel ku dhegan madaxtooyada ayaan weerarnay alxamdulilah ilaa haddana waan ku jirnaa gaalada waa noo soo geli la'yihiin nimanka ilaahyada isku sheegay ayaan weerarnay waana baabiinay labada niftihorahan istishaadiga ayaa dhankiisa wuxuu muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga u rajeeyey inay nabad ku soomaan shacaa'irta islaamkana ku gutaan kumanaan mujaahidiin ahna ay heegan u yihiin difaaca shareecada islaamka dadka muslimiinta waxaa leeyahay baarakumullah fiikum soonkiin alla gacanta allah idinka aqbalo nabad ku bishaareysa nabad ku sooma nabad ku kasama waxaa waaye maanta insha allah xukumakiin shareecada islaamka harkeeda waxayna ku timaada dhiigra kuwii nagu horreeyey iyo kuwii alla ii sheegay ragga anagana midka saabiqiinta ay naga horreeyey allah subxana watacaala shahaadada ka aqbalo marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah bishaareysta bishaareysta waxaa jooga kumanaan saacay shareecada islaamka manihin anaga mana uga horeyno mana uga dambeyno allahu akbar inqimaasi kale oo isaguna ka soo hadlay hotelka swayel wuxuu ka hadlay sirta ka dambaysa inay u degdegaan howlgalka isagoona fariin u diray dadka inqimaasiyiinta ku tilmaamaya in la khalday insha allahu tacaala dadka munaafiqiintan waxaa leeyahay oo dhahay dadkan waana qalbi dadkan dadka wax loo sheegay dadkan cadana loo marsi wallahi cadana loo mariyo male keliya waxaa nagu dhacay in allaha ashtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna insha allahu tacaala haddana xabada ay u socota insha allahu tacaala iigu soo celi mar kale markale iigu soo celi insha allah waxay ka codsanayaan muslimiinta mujaahidiinta iyo culimmada inay u soo duceeyaan maadaama ay ku jiraan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshan adduunyada culummada islaamka insha allahu tacaala gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta suquurta kusoon waxaan leenahay insha allahu tacaala hala sabro gaalo waa baaba'ay gaalo waa baaba'ay allahu akbar ولكن وحلا ولا لا ولكن ان شاء الله تعالى نرجعي نرجعي نرجعي ان شاء الله تعالى بيجن ان الله سبحانه وتعالى ونبرك شهاده خلاص ونفسي ان شاء الله تعالى في جنات عدن ونجي ان شاء الله تعالى wax kala maraanin marka laga soo tago ducada iyo cafiska ay ka dalbanayaan muslimiinta waxay inqimaasiyiintu dirayaan fariin muhiim ah oo ku socota muslimiinta taas oo ah inay fadhiga ka kacaan jihaadkana soo haleelaan muslimiintan waxaa leeyahay takbiir allahu akbar halla bishaareyso halla bishaareyso gaalo way jabtay wallaahi aladii laa ilaaha hayru bishaaraadka halkan aan ku arkayno abidkan kuma arkin guryaheena intaan joognay waxaan leeyahay muslimiinta shacab oo kusoo biira dadka mujaahidiinta oo allah subxaana watacaala nabiina ka iibsada maxaa yeele alla ballankiisa mid ofineeye ina allaha ishtara min almu'miniina anfusahum waamwaalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة وتنزيل القرآن ومن الله لا أحد أوفى بالعهد من الله يا أيها المسلمون قوموا إن شاء الله mid ka mida mujaahidiinta inqimaasiyiinta ee ka soo hadlay hotelka swayel wuxuu sheegay inay mujaahidiintu marnaba iloobaynin taarigooda ayna u argudayaan hogaamiyaasha mujaahidiinta ee ay ka mid yihiin sheekh usaama bin laadin iyo sheekh abuzubayr raximahum allah waxaana idin leenahay waxaaba anaga taarigeena mid haray ma ahan haddii aad disheen sheekh usaama bin laadin haddii aad disheen abuzubayr haddii aad disheen yacni qiyaadatulislaam waxaa idin leenahay anaga taarigeena mid haray ma ahan ilaa qiyaama saacna u soconayaan maadaama bil ramadaan lagu jiro muslimiintan ay allah dartii u sooman yihiin wuxuu inqimaasigan idinku soo maqandirayaa codsi ku socda muslimiinta ilaah subxaana watacaala hana u dhici ikhlaas waxaana u dhicisaa muslimiinta waxaan leenahay maanta waa ramadaan waa soomantihiin gurihiin ayaad fadhidaan halkan waxaa ku jira wiil allah maxbalkate waxaan idinkaga baahannahay inaan kow na soo cafisaan midda labaad inaan noo soo duceysaan marka laga hadlayo fariimaha kala duwan ee ay dirayaan inqimaasiyiinta weeraray hotelka swayel waa fariimo kala duwan oo dhinacyo kala gedisan ku socda inqimaasigan ayaa si adag ula hadlaya dhallinyarada ka tirsan ciidanka ka hoos shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay war waxaan leeyahay dhallinyaroy kallaa safarta ku jirtaan waa gaalnimo hadhow marka laidin qabta waxaa leedihin xag sheeqow alaana soo qaldaysaan war hadda dignin ay haystaan hadda nafiyiina iyo caqligiina iyo maxalida ii sheege dib uga laabta nafiyiina dib uga laabta xasan guurguurku waxna idiin qabanayo wuu idin soo qaldayaa kanina waa inqimaasi kale oo fariin muhiim ah u diraya hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan amiirka guud sheekh abu cubayde axmed cumar maradan waxaan leeyahay ilaahay idin sugo idinka ilaahay gadaasheena idinma fadhiya waa munaafiqiin alle iyo rasuulka ulxan waa joogtaa si amalkan ku dabagedin lahaayeen ku fikiraya safku waa kugula jira soonku waa kula soomaya si adiga ku dabagedin lahaayeen waa xusbanu mara ilaahay subxaana watacaala u taba saar timirtiina weyda ilaahay subxaana watacaala u taba saar munaafiqiinta xilkan ilaahay baa kuu dhiibay ma kuuma dhiibin ciidan kuuma dhiibin wax kuu dhiibay ilaahay subxaana watacaala kuu dhiibay waxaana uga soo bax ilaahay ha kuu fogay annagana way kuu soo duceynayna annagana wixii qaladooda ee balmaadkii aan galna ilaahay subxaana watacaala hanoo fudeeye adigana iska keen cafi tanina waa fariin kale oo muhiim ah oo ku socota mujaahidiinta ka howlgala iclaamka oo uu soo dirayo inqimaasi ku jira ilbiriqsidii ugu dambeeyey nolosha adduunyada rag iclaamiyiinta waxaa leeyahay baarakum allah fiikum يعني وسائشينا waxay gaartay fariga iyo galbeedka yani adduunka ku sabra qaadistaan ragga islaamka mujaahidiinta waxaa leeyahay ilaahay ha idin barakeeye isbutuu war sugnaada war sugnaada war sugnaada allah subxaana watacaalana ka barya inuu idin sugo fariinta ugu saamaynta badan ee ka mida tobanaanka fariimo ee ay direen istishaadiyiinta hotelka israel weeraray waa fariin dhexalgal ah oo ku socota guud ahaan ummadda islaamka waxayna ku saabsan tahay qur'aanka iyo tadabburkiisa waxaa idin dardaarmaya ummat alislaam alqur'aan alqur'aan qur'aankaa laga hijrooday war qur'aanka hala fahmo maalintaad micnaha ku daateen yacni maadi iyo maxaa laga ii sheegay balaayo darne iyo waxaa ii sheegay adduunyo ayaa halaagsanteen oo qur'aanka aad ka jeesteen u fiirsada bal fiiriyo ummadaha maxay ku horumareen waxay ku horumareen waxay tahay mabaadi weye anagana mabda'een waa qur'aanka yani dastuurkeena waa qur'aanka inaan fahno laabud weye ka haddaa fahno allah subxaana watacaala darajo ayuu nagu siinaya wuuna nagu naxariisanaya وحنين الأشواق الحراء تشدو حبا ودا فخرا يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا camaliyadda inqimaasiyada ee hotelka s y l ee magaalada muqdisho oo dhacday ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxay shakil la'aan ku biiri doontaa boqolaalka howlgal ee jihaadi ee dhacay quruntan ay dunida jirto iyo khasawaadka qaybta ka ah futuuxaadka bisha ramadaan waxayna ku soo aaday iyadoo uu sii dhacayo gabalka shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya kuwaasoo in ka badan shan iyo toban sano kadib ka jilballaabanaya dalkan muslimka ah dadkiisana ay dareemayaan saxansaxada dowlad islaami ah oo isku ballaarisa guud ahaan geyiga ay soomaalida iyo muslimiinta bariga afrika degaan istishaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta ayaa ah udubdhexaadka nasrigaas ay higsanayaan muslimiinta waxaana ay darajadaas ku gaareen daacadnimada iyo hufnaanta oo keentay inay dhiiggooda u horaan mid ka mid a qadiyadaha ugu cadaaladda badan ee dunida oo ah difaaca diinta allah iyo dhulalka muslimiinta نهار أو سرا يحدون سياتينا نصرا يا للشهداء يا للشهداء دنياهم هجروها هجرا كم منهم عنها قد نفرا دنياهم هجروها
haddaba maxaan kala soconnaa weeraradii ugu waaweynaa ee lagu baagsaday xarumaha dowladda federaalk ee magaalada muqdisho tan iyo markii uu madaxtooyada fariistay xasan sheekh warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi tan iyo markii ay xildhibaanadu xasan sheekh u doorteen madaxweynaha dowladda federaalka waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weeraro nafurnimo ah kuwaasoo lagu beegsadaya xarumaha albowlayaal ah weerarkii ugu horeeyey waxay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday hotelka xayaat ee magaalada muqdisho oo ay deganaayeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka weerarkaas oo dhacay labaatanka agosto labada kun labaiyo labaatanka ayaa waxaa ku dhintay in ka badan afartan xubnood oo isugu jira saraakiil shaqaale ka tirsan dowladda halka ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha nabad sugidda muqdisho oo lagu magacaabo muxidiin warbac weerarkii filaros ayaa ahaa darbad lagala hormaray dowladda federaalk oo markaas sheegaysay inay dagaal ku qaadayso xarakada shabaabul mujaahidiin sidoo kale shantii jamaadul awal kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan sideed iyo labaatanka nofembar labada kun labaiyo labaatanka waxaa isla muqdisho ka dhacay weerar kale oo miisaankiisa lahaa laguna qaaday dhismaha filaros oo dhaca xayndaabka madaxtooyada howlgalkan waxaa fuliyey rag naftood horayaal ah halkaasna waxaay ku dileen konton iyo laba xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka iyagoona ku dhaawacay siddeed iyo soddon kale xubnaha ku dhintay waxaa ka mid ah musharaxiin xildhibaan saraakiil amni iyo xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirkii amniga oo lagu magacaabo doodish kaasoo lugtaiyo dhabarka ka jabay ugu dambayntiina xilkii waa laga qaaday markii uu shaqada awoodi waayey kadib markii uu caafimaaday iyadoo aysan weli dowladda federaalka ka soo kabsan raadadkii iyo saameyntii weeraradaas waxaa dagaalyahana ka tirsan guutada istishahaadiyiinta ay gudaha u galeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka weerarkan oo dhacay sagaaliyo labaatankii jamaadu thaani kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan labiyo labaatanka janaayo labada kun saddex iyo labaatanka ayaa waxaa dowladda federaalka looga dilay soddon iyo afar xubnood oo u badan kuwii xarunta ka shaqaynaya uu ku jiro agaasime lixda muxaram kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan afar iyo labaatanka juulaay labada kun saddex iyo labaatanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerarna furimaha ku qaaday kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho halkaasoo lagu beegsaday ciidamo la isku duwayay oo la doonayay in loo diro furimaha dagaalka wuxuu ahaa weerar aad u saameyn badan oo buuq badan ka dhex dheliyey dowladda federaalka gudaheeda weerarkii kuuliyadda waxaa lagu dilay saddex iyo toddobaatan isugu jira askar iyo saraakiil waxaana lagu dhaawacay boqol afar iyo labaatan kale lixda rabiicu thaani kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan koob iyo labaatanka oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka waxaa dhacay weerar kale oo nafurnimo ah kaasoo lagu burburiyey xarun ay askarta dowladda federaalk ah ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha xarunta waxaa deganaa ciidankii uu imaaraadku tababarayay ee boolis militaro loogu yeero kuwaasoo xilligaas aad ugu howlanaa la dagaalanka xijaabka iyo indhashareerka weerarkaas waxaa dowladda federaalka looga dilay afartan iyo sagaal askari waxaana ku burburtay xaruntii iyo gebi ahaanba wixii yiilay sidoo kale sagaaliyo tobanka jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo ku beegan saddexda disembar labada kun saddex iyo labaatanka guutada nafuurayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku beegsaday xerada turkisom ee magaalada muqdisho xerada uu weerarka ka dhacay ee uu turkigu ku tababaro ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa xilliga weerarka ka socday tababar waxaana askarta la beegsaday mar qura xilli ay fayl dheer ku jireen weerarkaas dowladda federaalka waxay ku weysay soddon iyo laba askari sagaal iyo toban kalena waa looga dhaawacay februaayo tobankeedii labada kun afariyo labaatanka waxaa dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu saameynta badnaa wuxuu ahaa weerarkii lagu qaaday saraakiishii imaaraadka carabta ee tababarka siinayey askarta dowladda federaalka weerarka uu fuliyey nafuuro ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku nafwaayey konton xubnood oo ay ka mid yihiin saraakiishii ugu saraysay imaaraadka carabta ee qaabilsanaa duulaanka iyo tababarka maalmo kadib weerarkaas waa kan uu dhacay weerarka maanta sida aadka ah loo hadalhayo ee tan iyo xalay ka socda dhismaha hotel s y l ee magaalada muqdisho waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka tebinta gaarka ah ee ku saabsan weerarka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho abwaan taakow oo ka mid a abwaanada soomaaliyeed ayaa ka hadlaya howlgalka s y l ee magaalada muqdisho isagoona tiriyey tix gabay ah maxamed ciise ayaa ka waramaya sway eelayka ooyayaan waa abniyayna leeyihiin swaa eelayka ooyayaan waa abniyayna leeyihiin sway eelayka ooyayaan waa abniyayna leeyihiin abwaantaaku macalin ciise oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey weerarkii lagu qaaday hotel s y l wuxuu ugu horeyn aada u soo dhoweeyey weerarka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel s y l xilli dowladda federaalk ay sheeganaysay inay sugeen guud ahaan ammaanka caasimadda magaalada muqdisho aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaa ka dhacaya hoteelka lagu magacaabo s y l oo kaabiga ku haya madaxtooyadii oo filla soomaaliya la dhihi jiray waa wax lagu farxee lagu farxo in naba ha ahaatee iimaan midka ugu daciifsan qofou ku jiro maanta aan ku farxsanoo muslimba ah maba jirtaba ilaan waa cadowga ilaahay iyo cadowgeenna ilaahayna asaa dhaha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa inta mataqaan intaas ka bannaanka iisheega aan jirin oo xeradaas ku jirto inayaan kufaar iyo murtad marnaba xiriir iyo saaxiibtinimaya wanaag iyo dirisana inay la yeelata aan doonaynin dhammaantood farxad ayay mataqaana laloga fidsaayaan sujuudna dhulka oo la dhaco hayaan kadib wuxuu u duceeyey mujaahidiinta inqamaasiyiinta ahaa ee ka dagaalamayay hotel s y l isagoona tixgabaye ah soo jeediyey waxaan ugu ducaynayaa inta iisheeg een naftu saacadda ugu horayso oo idinka baxda ilaahay janatulfardows aclaa ha idin dejiyo malaa'igta ilaahay samada ha idiin xambaarto sidaasaan ayagana ugu ducaynayaa insha allahu tacaala dhanka kale haddii loo rogondhugana taariikhda muqdisho dhankeeda amnigu dhiiqagelayaa madaxtooyadaha loo dhacaa duhur dharaareed hoteelada ku dheegyaalna waa lagu dharbaaxa ku dhiigbaxayna waa wada dhegaysayna warbixinta ay kaa soo diray gaaladani murtiintani kaa dilay kuwa dhiigbaxayaanna waa wada dhegaysayna dhabahaas afgooyu kahaa lagu dhammeeyaa kuwa dhuunta gooyana allaygu dhowaadaan saas baan horta ayuu ka leeyahay dadka kale oo mujaahidiinta oo hadda maanta inqamaasiyadaasaan kamid ahaynoo bannaanka joogana meel waa ka hayaan yay ka daynin waxaan iyagana leeyahay iska dhiciya gaalada jannaad abogelaysaan dhabarkana hajeedina kufrigiyo ku dhaawicin asigaa dhulkeenna ku yimid kibir iyo dhoodaal haddii uu dhintana naartiyow dhaxalu yeeshaa ayagana sidaas baan leeyahay weerarkii israel ayaa waxaa ku farxay qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeeyaan dadka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ah haddaba bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa dareen farxadeed ku soo dhoweeyey howlgalka ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa soo gudbanaya cabdiraxmaan beder
muslimiinta ku dhaqan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka kunya barow ayaa waxay si wacan u soo dhoweeyeen weerarkii niqimaasiga ahaa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadiyay hotel s y l ee magaalada muqdisho weerarkan oo bilowday fiidnimadii xalay ayaa waxuu soconayay ilaa iyo iminka waxaanay wararku sheegayaan in lagu dilay saraakiil madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka waxaana howlgalkani si weyn u soo dhoweeyey dadweynaha ku dhaqan deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellada hoose waxaana ay cabireen dareenkooda farxadeed iyagoo fadhiimo u diray dowladda uu madaxa u yahay xasan sheekh maxamuud waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid a dadweynahaas oo la dhex qaadnay mikrofoonka idaacadda islaamiga ee alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عاد إسلامي الفرقان ونكدوبيها يعني مقعي أبو ماهر إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ولا لها قولي قال الله جوي إن شاء الله تعالى ولا لنا ودعينينا إلهي سبحانه وتعالى قعنت كراك ولا إلهي سبحانه وتعالى نحاول أنت شيد شهادة الله كقبله أنتنا لإلهي سبحانه وتعالى هسوق قور قور تودو جدا أيضا المجاهدين تحا وحرا وعمل إن شاء الله تعالى ديك بونتي وحول بديك إن شاء الله تعالى رقيك صوت لاوانا إن شاء الله تعالى aad baad umahadsantay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي وأبو محمد ولا Een, weerarka ka soconaya hotel s l ee lagu qaaday as- een, dowladda federaalka sideed u aragtaa walaal jazaak allahu khayr waan soo dhaweynaynaa waxaa la galay sa- xalay abaar saddex saac iyo afartankii cadowga ilaahay ku aruursanaayay hotelka israel walilaahi alxamdu walminna ilaa saacaddan aan hadlayno oo ah saddex saac iyo abaaro daqiiqadana wee dagaal kugu socdaa dhowr iyo toban sucuu qaatay ilaahayna waxaan leenahay ragga galay ha sugo insha allahu tacaala Ma fariintaada ku wajahan marka dowladda federaalka maxay tahay insha allahu tacaala haddaad ku dhuumataan hotel iyo haddaad gashaan god insha allahu tacaala mujaahidiintu waa idin diyaar wayna idinkugu soo galayaan waxa hadda idinku socda wax ka daran insha allahu tacaala fista iyo saacadaha soo socda waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ميعي وعزام ونكدوا إذا عدي سلامي الفرقان Een, sideed u aragtaa weerarka galay saacaddii saddex iyo tobanaad oo xidhiidh ah ee ka soconaya hotel s y l الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي أقومها سنفرنتي weerarka saacaddii toban saddexaad ka soconaya gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan hotel s w l kaabiga ku haya madaxtooyada een, kooxda ridooda soomaaliya runtii aadaan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsannaha runtii walaalaha mujahidiinta halkaas ka dagaalamaya kuwa oo difaacaya ku dhaqanka kelimadda allah subxaana wa tacaala iyo ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilayaadka islaamiga ee cadowga duqeymaha uu ku hayo waxaa leenaha runtii sii wada howlgalka oo cadowga sii baabi'iya dukun daakum ka dhiga oo dabaqyada oga daata dabkana ku shida dawaaqiidaani dulli weeye diinta ilaahay kusoo duulay runtii darajo ayaad ka helaysaan allah agtiisa dulkoodana runtii darajaad ku helaysaan idaarihii firdowse waxaa runtii ballan inoo ah inaad cadowga si fiican u baabi'isaan oo runtii qabar wanaagsan ummadda muslimiinta aad usoo gudbisaan ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga khaasatan dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose runtii aaday usoo dhaweynaya xalay ilaa saddex saac een, iyo afartan markuu weerarka bilowda ilaa dadku waxay dhegta ku hayaan idaacadda islaamiga alfurqaan kuwa runtii kala soconaya tabinta tooska ee weerarka halkaa ka soconaya aad baad umahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ونكدوا إذا عد السلام الفرقان مقعي وحنبل يرى وجو ديغان كوكوني برو Een, xambal sideed u aragtaa een, weerarka ka soconaya hotel s y l ee galay saacad saacaddii toban iyo saddexaad oo xidhiidh ah أغط نورر كاس آد بمسو دوين الحمد لله ثم الحمد لله مجاهدين الله قوليجو الله قربسيو قالداسن إلهي هبا بإيو وحن ليه مركي قالدان ما تالكس قد قالميسو وحال دقالميسان والله هرتان ما هادت مجاهدين معها الله يلا دقالميسان marka waxaan idin leeyahay ilaahay u toobad keen haddii toobad aadiidaan soo maataan hadda idinku socoto iimidka sii weyn insha allah ayaa idinku dhici doonta marka dareenkaaga ku aadan weerarka ka waran dareenkay aad iyo aad buu u kacsanyay alxamdulilah xale ayaan maqlay markii idaacadda ay kasii bixaysay kadib waa shitay waa dhegaystay waa dhegaystay waa dhegaystay alxamdulilah aad iyo aad baan ugu farxay shakhsiyan haddana saaka markaan shitay idaacadda haddana weerarkii socdaan maqlay alxamdulilah aad baan u takbiirsaday alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay marka waxaan leeyahay mujaahidiinta masaakiinta ah ilaahay ha guuliyo ilaahay garabkooda ha noqdo insha allah aad aa umahadsantahay weerarkan qimaasiga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday hotel iswayeel ee magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyey dhammaan muslimiinta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxaanay dhammaan sheegayaan inay ku faraxsan yihiin weerarkani lagu kadiyey dowladda federaalka
guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa tibintii gaarka aheyd ayaan uga hadlaynaa howlgalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho ساروا يدكون الصعاب بعزمهم
يشيطون النصر يخفق في السماء سارت كتائبهم وفي خطواتنا نصر يجلجل في الفضاء تحتما ورضيت يا صاحي بهمة ماجد تسمو تبارز في السماء الأنجما يا فارس الأمجاد فازأر عزة لتري الأعادي منك ما لن يحتمى